nasabka xifdigiisu waa waajib macnaa nasabka qofka aabihii iyo hooyadii iyo cidduu ku abtirsanayo nasab macruuf oo la yaqaano inuu yahay yaa waajiba si loo ogaado xuquuqda qaraabadu isku leedahay si loo ogaado kii dhinta kan dhaxlahayaa intuu u jiro si loo ogaado gabadha weligeeda nikaaxinaya ama aabbaheed ama awowgeed dee shareecadii oo dhan baa waxay ku tacalluqdaa ee nasabkaas in la ogaado maahee dunidu waa isku dhex milqaysaayo la kala garan mayo marka diinta islaamku waajib bay ka dhigtay in nasabka la ilaaliyo qofkani waa kuma waa ina hebel hebelna waa kuma waa ina hebel markaa sidaa loo ogaado ninkan ninkan muxuu yahay waa adeerkii aabihiisu la dhashay waa walaalkii aabihiisaa dhalay in sidaa loo ogaado maxaa yeele axkaam badan oo sharciya ayaa ku tacalluqda xifdiga ilaalintiisa nasabka la ilaalinayo nasabkaa dee waxaa lagu ilaalinaya waxa weeyaan in labadii isguursata keliya ay isu bannaan yihiin wixii ay dhalaanna dee ayaga loo nisbaynayo kanaa aabihiis iyo kanaa hooyadiisa la odhanayo markaa xukunka ka dhalanaya waxa weeye markii aabbihii iyo hooyadii la helo waxaa la helayaa adeerkii iyo walaalkii waxaa dhinaca laga helayaa abtigii iyo habaryartii iyo arrintaasaa laga helayaado markaas wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin buu ilaahay yidhiyo riximkii baa laga ogaanayaa marka arrintaas waxaa khariba oo in laga ilaaliyaa ay waajib tahay in nasabkii la isku dhex dhex dardaro oo la kala garan waayo wuxuuna ka imaan karaa ficilka xun oo zinaha la yidhaaho zinaha ayuu ka imaan karaa nasabkaa xifdigiisu waajib yahay waxaa halayn kara zinaha wey maxaa yeele ninkani naag buu qabaa markuu nairobi aado haddii mid kale oo shaydaan oo xagga ka soo galo oo markaa ay ilmo dhasho ninkii wuxuu moodayaa gabadha tan inuu asagu dhalay buu moodayaa hadda dhalatay ama wiilkan hadda dhashay inuu dhalay buu asagu moodayaa mana jiro gabadhii buu leeya waa nikaaxinayaa aabbaheedaan ahay ma nikaaxsamayso maxaa yeelay waxbay uguma jiraan isaga qofkii baa la dilayaa waan qisaasanayaa buu leeyahay qisaastiisa male maxaa yeelay asagu muuna dhalin xaqdarraa ka imanaysa qof xaqdarre in lagu dilaa ka imanaysa midkoodaa dhimanaya kii kale dhaxal isu soo taagaya male dhaxaltiisa ma u leh marka xuquuq fara badan ayaa haddii nasabku isku khaldamo ayaa ka imanaya sidaa darteedaa la yidhi qof walba waa inuu nasabkiisa xifdiyo oon balaaya ka soo dhex gelin sidaa darteed zinihii buu ilaahay xarimay si loo ilaaliyo nasabka zinihii buu ilaahay xarimay waad aragtay aayadda qur-aanka ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin waunhaa wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu markii hore hal nin iyo hal qof haweena ayaan idinka unnay buu leeyahay ilaahay dabadeedna waxaan idinka yeelnay shucuub macnaha dad fara badan iyo waqabaa'ila dadkaa dad ka sii yaryar oo rayray ah litacaarafuu inaad is-aqoonsataan buu yidhaahay isbarataan qofba qofka kale qaraabada uu yahay inuu ogaado isku xiriirisaan riximka in la xiriiriyaa waajib weeyaane haddii marka xifdigii caynkaas ahaa tacaarufkii caynkaas ahaa ayaa zinadu meesha ka saaraysaa marka waa la xarimay shay haddii uu waajib yahay oo xifdigiisu waajib yahay wixii xifdigiisa halaynaya waa in la xarimo weeyaan waa la xarimaya ilaahay marka isagoo xarimahaya ayuu wuxuu ku yidhi aayaddan walaa taqrabu zinaa zinaha ha u dhawaanina buu yidhi ilaahay zinuhu waxa weeye nin iyo naag aan nikaax xalaala isku qabin oo wax isu doonto wey zinahaas inahu kaana faaxisha foolxumo weeye buu hi ilaahay wax aada u foolxumo wasaa'a sabiila waddo la qaadana ayadaa u liidata buu hi ilaahay waddo la qaado zino wadadeed la qaado yaa ugu liita wax wadaahoo la qaado wadadeedaa ugu liidata buu hi ilaahay haddaba aayadda maxaynu ka garanaynaa walaa tafcalu zinaa laynama odhanin ilaahay wuxuu yidhi walaa taqrabu ha u dhawaanina bu ha falina iyo ha u dhawaaninana wax weyn baa u dhexeeya shaygaa ha taaban oo ha samayn iyo shaygaa ha u dhawaanin wax weyn baa u dhexeeya qurbigii baa laynaga xarimay ficilkii maxaad moodaysaa marka asaga ficilkii asagu waaba ka sii xag jiraaba kol haddii qurbigiiba laynaga xarimay inaynu u dhawaano ziniin innahu kaana faaxisha foolxumo weeye buuri ilaahay qur-aanka aad arkayso faaxishooyin badan buu sheegay meelo badan buu ku sheegay ama waa zino ama waa liwaad labadaasuu ilaahay faaxisho uu isticmaalaa subxaanahu wa tacaala kullu faaxishatin fi lqur'aan zinaa loola jeedaa ama liwaad baa loola jeedaa labadaas sida meeshaan hadda aynu aqrinayno oo kale walaa taqrabu zinaa inahu kaana faaxisha wasaaa sabiila liwaadkana meelo badan buu ilaahay ku yidhi ata'tuuna alfaaxishata waantum tubsiruun ainakum lata'tuuna arijaala shahwata min duuni الnisaa bal antum qawmun musrifuun macnaa faaxishadaas liwaadkiibaa iyadana loola jeedaa meelo badan oo liwaadka faaxisho lagu sheegayaada arkay waxaa kaloo faaxisho qur-aanka lagu sheegay dee zinuu ahaa jaahiligiibaa waagii hore waxay guursan jireen naagta aabbahood ka dhinto ama uu furo bay guursan jireen taasina dee wax qurxoon ma aha qof aabbahaa uu guursaday oo wax u doontay inaad guursatid waagaas way la fiicnayd laakiin islaamku ceeb inay tahay buu sheegay oo ilaahay wuxuu ku leeyahay walaa tankixuu maa nakaxa aabbaa'ukum min annisaa ilaa maa qad salafa wixii hor maray maahee wixii aabbayowgiin guursadeen oo dumara ha guursanina inahu kaana faaxisha wa maqtan wa saa'a sabiila waa foolxumu yiri qof adiga aabbahaa inaad dee isaga dambaysaan waa foolxumo waana zino zinada lafteedii bay noqonaysaa maxaa yeelay kuma bannaana naaga aabbahaa guursaday inaad adiguna guursatid kuma bannaana wa maqtan waa caro ilaahay waa wax ilaahay ka cadhoonaya subxaanahu wa tacaala wasaa'a sabiilan waddo la qaadana ayadaa ugu liidatuu yidhi ilaahay qof dumar oo aabbahaa guursaday inaad ka daba guursatid dee ma bannaana waa dariiq la qaaday ugu xun tahay buuhi ilaahay zinaha markuu ilaahay sidaa u xarimay subxaanahu wa tacaala mu'miniinta sifaadkooda markaad aragto inayan zinaysan baad ku arkaysaa maxaa yeele qofkii mar hadduu zinaysto waxaad arkaysaa inuusan wanaagsanayn ilaahay wuxuu leeyahay ولا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عصاما مؤمنين تو وكوا عن إلهي ما هي عدك لعابدين وكوا نفحق ضراء أن كدلين نفحق ضراء أن دلين ولا يزنون وكوا أن زني سنين وواحد زناد اللي يراه أن لا إيماني ومن يفعل ذلك قواص أن صوشي يقني قفك يسمعيه yalqa asaaman ciqaab buu la kulmayaa buuli ilaahay ciqaab weyn yuu la kulmayaa yudaacaf lahu lcadaab cadaabkaa loo laablaabayaa wayaklud fiihi muhaana wuu ku waarayaa cadaabkana asagoo oo dullaysan buu ku waarayaa buuli ilaahay subxaanahu wa tacaala marka mu'miniintu inayan zina la imanayn ayuu ilaahay inoo tilmaamayaa waxa zinada la imaanayaa dee waa waxaan mu'min ahayn sifada kale oo mu'miniinta lagu sifeeyey waxaa ka mid a والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون مؤمنين تواكوا فرجيال كودة كإلالينيا حماها كإلالينيا إلالينيا لوريا إلا على أزواجهم دمر كودة موياني أو ما ملكت أيمانهم وحق عمود ملكيين إيه سرارئة aan ka xifdinaynin ilaa ilaahay wuu u banneeyey zawjadaada iyo suriyadaada waa laguu banneeyey laakiin wixii aan ahayn ka xifdinaya fa ulaa'i hayru maluumiin laguma dagaalayo naagtaada qofkii ninkii aada ama suriyadiisa aada dembi ka raacmaya bal ajri buuba ka helaya ajri buuba ka helaya waatuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa fii budci axadikum sadaqa wa fii budci axadikum sadaqa qofkiin hadduu farjigiisa isticmaalo sadaqay u tahay oo ajri buu ka helaya saxaabadii baa su-aashay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay yidhaha yaa rasuula allah aya'tii axadunaa shahwatahu wayakunu lahu fiiha ajar qof miyaa shahwadiisa intuu la yimaado haddana ajri ka helaya qaala ara'ayt in wadacahaa fii xaraamin akaana calayhi wisr hadduu xaraam la geli lahaa ma waan dembi korkiisa ahaadeen buu sidaa darteed hadduu meel xalaala ku dejiyana ajri buu ka helayaa buu yidhi rasuul ama ninkani zaani yahay oo uu arkay asagoo lagula jiro ama asagoo wax kula jira asii kii afraad la waayo kuwaana waxaa la leeyahay xadulfirya ayaa la xadaya maxaa yeele nisaabkii ma gaarin waa la xadaya sadrigaas ayagoo lixaafis la huwan oo labaduba qaawan yihiin haddaad aragto kuma markhaati kici karti kuma markhaati kici karti imaamu shaafici wuxuu yidhi ayagoo hoosta isaga jira haddaad aragto laguma markhaati kici karo maxaa yeele waxaa laga yaabaa inuu qole ka soo cararay oo meesha ku dhuumanayo badbaado naftiisa oo meesha la soo galay uusan balaayo kaleba rabin macnaha islaamku sadriguu ogolya sadri hadda hadda aragta naag halkaas iyo nin gacanta is haysta waxba ha nabcaysanin waa hooyadii baa laiska yidhaha waa walaashii anaa garanayaa laiska yidhaha sadriga muslimiinta ayaa wanaagsan iyagu haddayan hadkiga dilaacinin halkaa xugun kale aynu raacino nasabka ha la ilaaliyaanu nidhi nasabka ha la ilaaliya haddaan nidhi ma bannaan tahay ninkii iyo naagtii inay wax xamliga celiya ama markii xamliga ay naagtii qaaday kabacdi in laga soo tuuro caloosha ilmihii ma bannaan tahay haa xukunkaasna haddee waa nasabkii shay ka mid ah waa inuu raacayo waxa weeyaan waxaad u kala qaadaa horta wax calooshii galay oo laga soo celinayo iyo waxaad u isticmaalayso weli ayagoon gelin inayan noolaanin oo ilmahaasi meesha ayan ku noolaanin midda hore oo mar hadday caloosha nudfadii gasho oy riximka mustaqiro ku noqoto in laga soo rido qawlan waaxidan ma bannaa ilaa nimanka daahiriya la yidhaaho ayaa odhanaya haddaan weli ruux lagu afuufin waa laga soo celin karaa laakiin haddee daahiriya adigu ma qabsanaysaa madaahibta muctamadka ahoo waaweynba kuma jirto mar hadday riximka ay nudfadii ku dhacdo in laga soo celiyaa ma bannaan hadday naf lagu afuufo warkeed badaa oo insaan uu qofkii noqdo inta ka horraysa haddaad daawo sii isticmaasho ood leedahay caawa ama hamayn dambe markii qofka loo tago daawadaasi ha diido takhalluqu linsaan iyaduna ma bannaana ma bannaana laakiin aqwaal aan la ictimaadin oo odhanayaa jira dee shahwadani weli ma noqonin mustaqiro oo dee waa la isticmaali karaa laakiin almuctamad fi lmadaahibi alarbaca iyo wixii raaca xataa ma bannaana taas dadkan ilaahay sibuu ugu talagalay meeshaani waa beer wax lagu ridanayo ilaahay cumraan lkown cumraan lkown baa loogu talagalay wixii kaleood la timaado intaa khilaafsan midna ma bannaan haddee mar haddaad maqasho mar dhow adduunkaa dadka ka badanaya waxay cunahayaan bay waayayaan nasliga ha la yareeyo taxdiidu nasli ha la suubiyo min calaamaati alkufaari washaytaan weeyaan waxaas islaamka diintuna ma aqbalayso waayahan waxaabaan arkayay islaamka waxaaba uga ugu afdhe uga afdheeraaba katooliga nimankan masiixiyada ahaaba qaylada u badnay waagi dhoweyd waad ogayd meeshan shiino ayaantii ka horraysay meeshan masar intaba shirarkaasaa lagu qabtay haddee gaala waxay uga dan leedahay waa la ogyaho diintaada inay kaa fasaadiyaan wey hadduuba ilaahay ku siiyey xaaskaagoo xalaala ood ilmuhuna ay yihiin wixii ilaahay aad ka baryaysay iyo waxaad koonka dhinacaaga uga camiraysay iyo waxaad qiyaame iyo adduunkaba aad ist aad rajaynaysay inaad iska hadlayso ma ah taasna xukumkeedu waa xaraam in xamli uur galayna la soo rido wax oo manciya xamligu inuu caloosha galana waa in inaan laga horjoog in laga hor joogsadaana xaraam wey xukum kaloo saddexaad aynu raacino tabani wax la yidhaaho tabani tabani waxa weeyaan qof aadan adigu dhalin oo ku sheeganaya adiguna aad sheeganaysid tabani baa la yidhaahdaa dawladahan waaweyne kaad dhashay oo kaleyba u yaqaanin oo xaqaaga oo kale xaqa wiilkaad dhashay iyo gabadhaadoo dhashay ayuu siinayaa waa ka ka welad yeelasho wa adigu ma dhalin laakiin anaa ku dhalay baa tihi wiilkaygii baa taasna waa ogolaaday taasi shareecada islaamka intuusan islaamku imanin waa jirtay dhulkaa carabta tabanigu waa jiray laakiin islaamku markii uu yimid ayuu buriyey arrintaa ayada ah oo hadda ma bannaana tabani ma bannaana shareecada islaamka kuma bannaana tabanigu dee intii aan islaamka ka horraysay nebigaaba yeeshay calayhi salaatu wasalaam nin uusan dhalin buu welad ka dhigtay oo la yidhaaha zayd ibnu xaarisa zayd ibnu xaarisa isaga qisadiisu in yar haddaan horay ugu noqdo waxay ahayd wuxuu ahaa isagiiyo hooyadii oo safara aabihina nin xoolo badan buu ahaa xaarisa bintu shuraaxiil bin shuraaxiil baa la odhan jiray hooyadiina sucdaa baa la odhan jiray bintu taclaba ayaga oo reero iska ladan bay ahaayeene tanazuh meel ugu baxay oo iyadiyo wiilkeeda iyo qolo kaleeto ayada qaraabadeeda ay yihiin yaa weerar inta lagu soo dhuftay ayaa iyadii iyo wixii oo dhan xoolahay watee la dhacay wiilkiina waa laga kaxay ilaa carabtu weligeedba islaamka ka hor waxaasay ku camal fali jireen booli iyo nahbi iyo qatli iyo qofba qofku ka xoog yahay ka xoog wen yahay ayay isdhici jireen naagtiibaa waa dambe uun si u fakatay aabbihiisay u tagtay waxay tihi wiilkii lala teg kola farda jinno wadataa xolaha qaada bas habeen iyo maalin wiilkaas bay dhaleen keligii odagii iska ooyayaa habartii waa ooyeysaa odagu marka qasaa'iduu tiriyey waxaa ka mid ahaa wuxuu yidhi bakaytu calaa zaydin walam adra ma walam adri maa facal axayun yurjaa axaqun fa yurjaa ow ataa duunahu ljal qasida dheer oo caynkaas ka bilaabanaysa bakaytu calaa zaydin zayd ayaan u ooyay buuri walam adri maa facal wuxuu falayna war uma hayuu yidhi anigu axayun huwa ma nool yahay oo fa yurjaa ma nin la rajaynayo in la arko ay suurowdaan ama taa duunahu lajal mase geeri baaba ku dhacday oo ninkii nin nool maahabu ayaantii dambe iska wareegaa qoladii meel ka timaada wuu warsadaa meel kastuu wareegaa ayaantii dambe niman zayd suuqa alcukaadaa la keeny suuqa alcukaada waa meel carabtao dhami wax ku iibsato isaga oo addooman badan meel la fadhiyo oo beeca yaa waxaa u yimid xakiim bin xisaam nin la odhan jiray bin khuwaylid khadiijo bintu khuwaylid walaalkeedaa dhalay markaasuu asagii iyo addooman kaleba ka soo galay markuu maka yimid ayaa khadiijo waxay maqashay walaalkaa wiilkaad eedada u ahayd baa yimid tanaad buu ahaa markaasay soo salaamay eedda wuxuu yidhi addoomankaasoo dhan baan yaan keensaday mid ka wado hadiyad buu kuu yahay addoomankii bay dhex martay waa dhex martay zayd unbay la dhacdo zayd bay kaxaysatay zayd markay kaxaysatay iyadoon muddo badaniba soo wareegin rasuulkiiyo khadiija isguursaday markaas calayhi salaatu wasalaam risaaladii ma dhowaa weli waayo weli rasuul risaaladii lama iman markay isguursadeen bay damacday inay wax hadiyada siiso rasuulkeeda way fiirisay wiilkiioo dee lala yaabay caqligiisa iyo fiicnaantiisa iyay nebiga u hibaysay waa rasuulallah edaan kuu hibiyey waaya nebigaa hadiyad hibadii ka aqbalay iyada oo nebiga ay wada joogaan ayaa kacbada wiilkii oo iska agmaraya ciddoodii nimanka soo xajiyey ayaa meeshii isku arko kacbada dawaafay war wiilkii zayd ahaa mayaha kan asna waa aqooday waa qole adeeradiis iyo ugu aadanoo ay meel wada deganaayeen waa timid markay iswartay war xaggee joogtaa maxamed bin cabdillaahi nin la joogaan addoon u ahay oo halkaan joogaayo haaye aabbahay ka warramo hooyaday ka warramo lala iswarsaday nimankii waa noqdeen dee ninkii iska ooyahaya xaariso ahaa yaa la yidhi wiilkaagii baan soo arag xoolo badan buu marka soo qaaday markaasuu maal soo soo qaatay nin walaalkii yahayoo kac bin shuraaxiil la odhan jirayna wuu soo kaxaystay odagu walaalkiisa si u soo socday buu nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ya bna cabdilmualib inaa cabdulmualibow waxaad tihiin dadka ilaahay ku karaameeyey kacbada inaad deganaatiin qofka baahan waxbaad siisaan qofka asiirka ah waad furataan qofkii dhibaataysan dhibaatadaas yaad ka badbaadisaan annaguna waxaan kuula nimid wiilka aad hayso inaadna siisid oon anigu adeerkii ahay wax alla waxaad xoolo sheegatana waa ku siinaya wax alla waxaad xoolo sheegato waa ku siinaya wiilku waa kunu yidhi aad sheegaysaa waxaa la yidhi zayd bin xaarisa weeyaan wuxuu yidhi waxaa wax ka roon ma idiin sheegaa waa maxay waan idinku yeerayaa waan dooraysiinayaa hadduu idin doorto idinkoon shilin idinkoon shilin isin iska qaata buuli wiilkiin hadduu aniga ay doortana dee nin aniga ay doortay ninna ugu bedeli maayo waxaa la yidhi laqad ansafta kaiiran wax weyn hadal kii ugu fiican baa tiri zayd baa loo yeeray zaydo wuxuu yidhi nimankaan ma taqaan haa waa aqaankan waa aabbahay buu yidhi haabit bin shuraaxiil weeyaan kana waa adeerkay kacab wuxuu yidhi haddii aad rabtid aabbaha iyo adeerkaabaad raacaysa haddaad rabtidna anigaad ila joogaysa asagoon ka fakarin oon maaragtay maskaxdiisii dib ugu noqon buu yidhi ya adigaan kula joogaya aabbihiisaa soo boodi war ma waala war aabbaha iyo adeerka iyo hooyada miyaad addoonnimo ka dooranaysaa addoonnimo wuxuu yidhi ninkan anigu waxbaan ku arkay buu yidhi intaan adduunka joogana meel inaan u dhaafo ma rabo markii intaas uu yidhi ayaa nabigu gacanta qabtay calayhi salaatu wasalaam kacbaduu geeyey oo quraysh oo dhammi sidaas ay u buuxdo wuxuu yidhi yaa macshara quraysh ogaada zayd ninka la yidhaahdo ibnii aniga wiilkaygii wey arisuhu anigaa dhaxlahaya way arisunii asna way dhaxlaya markuu intaa yidhi labadii ninoo wiilka doonaysay way farxeen tabanigaasa hade wuxuu yahay waa wiilal dhashoo kale camal way farxeen ayagoo qalbigoodu wanaagsan yahay ayay bixeen markaas bas maalinkaasaa laga bilaabay zayd bin moxamed baa la ohan jiray calayhi salaatu wasalaam zayd bin moxamed yaa la ohan jiray ayaan markii la joogay bacda mudda risaaladii rasuulkaa timid calayhi salaatu wasalaam zayd bin moxamed waa la shareecadu marka waa la nasakhay waa diiday tabanii oo dhan baa la buriyey udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allah fain lam taclamuu aabaa'ahum faikhwaanukum fi ddiini wamawaaliikum ilaahay sidaasuu soo yiri marka udcuuhum liaabaa'ihim dadkan mutabaniyiinta ood haysataan aabbayowgood ugu dhawaaqaanay huwa aqsadu cinda allah ilaahay agtiisa kaasaa ayaa ku caadilnimo cadaalad ku ah baalay zayd bin moxamed markaad odhanaysaan zayd bin xaaris xaarisa dhaha zayd bin xaaris taasaa yaa cadaalada fain lam taclamuu aabaa'ahum haddaydinaan aabbayoogooda qaana fa ikhwaanukum akhii wa mawlaaya taas dhaha wa mawaaliibku weeyaan markaa aabbahood ugu yeeraali maalintii aayaddaasi soo degatay intii ka dambaysay zayd ibnu xaarisa yaa loo yiqiin marka tabanigan hadda caalamkan jaahilkaahi hadda ay moodaan inuu wax fiican yahay shareecada islaamka waa laga tirtiray nasabna iskuma lihidin ku dhaxli maayo adna dhaxli maysid tabanigoo dhanna maba banaana waxaa bannaan iltiqaau laqiid waa bannaan yahay ilmo yaroo meel ugu tuuray inaad badbaadiso ood koriso laakiin anaa dhalay inaad tidhaahdo maaha inuu laqiid yahay oo markuu qaangaaro qofku doono ogaadahayo zayd binu xaarisa muxuu noqday xibu rasuulilah rasuulka ilaahay xabiibkiisii naynaastaasu qaata naynaastaas u qaata nin saxaabada rasuulka ka mida oo qur-aanka magaciisa lagu sheegay asagoon baa ka jira saxaabada rasuulka nin ka mida oo qur-aanku ku dhawaaqay magaciisa asagaa ka mida falamaa qadaa zaydun minhaa wataran zawajnaakaha falamaa qadaa zaydun zayd bin xaarisa wey abubakar baa ugu fadli badnaa saxaabado magaciisa qur-aanka ishaaro iyo inaad ku aragto mooyaane iyo cumar iyo qur-aanka kuma jiro magaciisa laakiin zayd waa qur-aan inaynu aqrino ay waajib tahay magaciisii baa laga dhigay magacii zayd haddaad tiraahdo zayd bin xaarisa wadaad buu ahaaye aan ka booda magaciisa qur-aanku kuu asixi maayo qur-aankiibuu ilaahay ka dhigay subxaanahu wa tacaala magaciisa wuxuu ku daray umu ayman gabadhii la ohan jiray buu ku daray umu ayman waa nebiga xaadiradiisii wey waa aamina markay dhimatay hooyadii gabadhii korisay oo uu ohan jiray ummii bacda ummii wa ahlii hooyada iyo ciddaydaba ayadaa hooyo iga usaama binu zayd bay dhashay marka usaama binu zaydna muxuu noqday xibu rasuulillaahi wa bnu xibi rasuulillahi sala alla alay slam macnaha qaraabada keliya maaha waxa fiican zayd binu xaarisa iyo wiilkiisii labadiiba xibi rasuulillaahi baa layi usaama binu zayd oo labaatan sano jira labaatan bis ayaa nabigu jaysh yidhi waan dirayaa markaasuu abubakar baa ku jira jeysh cumar baa ku jira sacad bin abi waqaas baa ku jira raggii waaweynaa abu cubaydata cab bin uljaraax baa ku jira usaama binu zayd baa ra'iisu ah buu yidhi qaa'iduljeishku asaga ajiladii asxaabta waaweynaa ayaa fani markii jeyshkiiyon weli bixin ayaa rasuulku xanuunsaday calayhi salaatu wasalaam markuu xanuunsaday jeyshkii waa loo kaadiya waxaa la yidhi bal xanuunka rasuulku suu ku dambeeya aan aragno rasuulkii wuxuu yidhi usaama nabigaan usoo galay calayhi salaatu wasalaam saxaabadiina waa ila socotaa markaa ma hadlaayo rasuulku hadalkiibaa ka joogsaday xanuun deg markaasuu intuu gacmaha kor taagay iyo wejiga iga saaru yidhi waxaan wada garanuu yidhi inuu ii ducaynayo ilama hadlin nabigu calayhi salaatu wasalaam rasuulkii waa xijaabtay calayhi salaatu wasalaam abubakar baa khilaafadii qabsaday abubakar baa yidhi kolka jeyshkii rasuulku dumay hala diro usaama binu zayd baana u madax niman ansaaraha meel ku kulmeen oo cumar baa loo tegay abubakar looma tegi kareen cumara waxaa la yidhi abubakar la hadlay wiilkan wiil yar weeye labaatan buu jiraa ama jeyshka ama ama halaiska daayo colka oo dhan ama nin waayo arag oo raggii waa weynaaye jeyshka ha loo dhiibaanay cumar baa yidhi ansaarta qaarkeedaa sidaa ay soo faray abubakar sidiiq wuu jiifa inta soo booday buu garkii iska leelaaso oo jalfiyey oo jalfiyey way xaka yabna alkhataab buu yidhi ma waxaasaad iila timid habartaa kaga kaga ha kaa gablantee waa rasuulkii ilaahay baa madax ka dhigay anigu ma siibi karaa buu yidhi anigu ma siibi karaa usaama binu zayd ma siibi karaa buu yidhi anigu hadhow buu noqday qoladii baa yidhi abubakar maxaad nooga keentay balaayo meeshaad tagtaan idinla tagtaye maanta waxaa alla kulmay weligay kasoo waaqsan mahaye maanta aad balaayo ii geysateene iga taga buu colkii markuu baxahayay abubakar usaama farasku fuushan yahay abubakarna waa lugaynaya wuxuu yidhi yaa yaa amiir almu'miniin ama anaa soo degahayoo kula lugaynaya ama adigu ila soo fuul faras maya wuxuu yidhi walla inaadan adda soo degayn anna aanan fuulayn intaas lugahayga boorka uu marahayaan itihaad ka dhiganayaa adiguna qaa'idkii jeyshka oo dhan madaxda looga dhigaata anoo no anoo joogaa rasuulku madax iga kaa dhigay colka la baxo jeyshkii buu kaxeeyey dagaalkii u weynaa buu galay cajamtaa loo duulayay waxaa asxaabtii rasuulku hal mar ay yidhaahdeen jaysh ka nabadgelyo badan oo ka geeriya oo ka qaniimo badan weligii muslimiinta sooma marin jeyshkaas isaga usaama binu zayd xibu rasuulillaahi sala allahu alay wasalam wabnu xibi rasuulillaahi sala allahu alay wasalam faraskaas wuu fuushan yahay yaa leh aabihii kii lagu dilay weeye xaaris zayd zayd binu xaarisa kii lagu dilay faraskiisii wey zayd binu xaarisa maalintii yawmu muuta la oran jiray saddexdii nin oo nabigu intuu isdaba dhigay saddexdii baa la dilay buu yuu ugu horreeyey wuxuu yidhi jeyshkan waxaa madax xunaa zayd binu xaarisa haddii la dilo jacfar bin abi aalib haddii la dilo cabdullaahi bnu rawaaxa kama badin markaas saddexaasuu ku joojiyey zayd binu xaarisa waa la dilay usaama waa arkayaa aabihii meeshuu yaallo faraskii unbuu ka qabsadoo ka fuulay maxaa yeele qof shahiid noqday maxaa maxaa yaa dan kale jacfar baa wuxuu qaatay calantii jacfar bin abi aalib waa la dilay gacantaan midigtaahu ku haysta waa la gooyey gacantii bidixdaabu ku qabsaday waa la gooyey waana la dilay rasuulku waa ka yidhi calayhi salaatu wasalaam ra'aytu jacfar ibna abi aalib yadiiru maca almalaa'ikati fi ljanna asaga oo malaa'igta la duulaya laba laba garab oo dahaba inta loo gashay ayuu malaa'igta la duulayaa buuri maxaa markuu noolaa baa labada gacmood laga gooy jacfar bin abi aalib wey cali buu la dhashay cabdullaahi ibnu rawaaxaa qabsaday waa la dilay khaalid bin waliid baa markaas la booday khaalid bin waliid baa colkii soo jafay meel buu ku kala habeeyey nasrigii markaasuu ilaahay siiyey rasuulkaa waxaa u yimid saddexdiisii qaa'idin la dilay saddexdiisii qaa'id markaasuu usoo tacsiyeynaya cidihii yuu ka bilaabay wuxuu ka bilaabay zayd binu xaarisa gurigiisii gabar yar baa ku oyday nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa nabiguna la ooy weliba oohintiisii baa la maqlay kor buu u ooyay nabigu calayhi salaatu wasalaam sacad binu cubaado la socdaa yidhi yaa rasuul allahi maa haada maxay tahay maxaa la ooyeysaa inamaa huwa bukaau xabiibi lixabiibihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa oohin qof xabiibihi xabiibkiisa uu ooyahayo weeye zayd bin xaarisa nabiga ma qaraaba isu keenaysa maya waxaa isu keenaya dee islaamkaa caynkaas inama almu'minuuna ikhwa xibu rasuulillaahi calayhi salaatu wasalaam hadda haddaad zayd bin muxamed tiraaho ma banaana udcuuhum liaabaa'ihim baa kuu diiday marka tabanigaasina waa waxyaalaha ay ka mid tahay hadda shareecada islaamka aan ku banaanayn laakiin markii horeeto sharciga ku banaanaawe oo waxay la tahay caqligii iyo iyo cirdigiina waa noo hareen hadda mawduucii la furana inuu dhammaan karaayo malaymayo ilaahay tawfiiqda hana waafajiyo zinuhu waa shay faaxisho ahe annaga iyo ahalkeenna iyo awlaadeennaba allaha ka kori muslimiinta la yidhi zinada gacantana kama zinaystaan lugtana kama zinaystaan gacan farjigana kama zinaystaan ilaahayna ka yeer rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisa wuxuu ku yidhi man tawakkala lii bayna rijlayhi wa bayna laxyayhi tawakaltu lahu ljanna ninkii ii wakiisha waman takafalana waa waa riwaayo kale ninkii ii kafiisha labadiisa lugood dhexdooda iyo labadiisa daan dhexdooda anna jannaan u kafaashay labada lugood dhexdooda maxaa ku jira waa taqaana waa adduun baa shaybaa ku jira kaasaa ku jira labada labada dhexdoodana maxaa ku jira labada daan carab oo fidna aha ku jira asagana labadaa qofkii xafida anna jannaan u kafaashay marka haddee shaygaasi dunuubtaasoo fara badan buu leeyahay asturkana waataynu soo sheegnay aakhiru zamanka haddii la gaaro naagaa iman doona buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaasiyaatun caariyaatun mumiilaatun maa'ilaatun ru'uusahunna kaasrimati lbukti lmaa'ila laa yadkhulna aljanna walaa yajidna riixahaa wa ina riixa aljannati layuujadu min kada wa ka min masiirati kada wa kada waxaa iman doona buu yidhi aakhire marka la gaaro sinfaani min ahli naari laba sinfiyo ahlu naaraho lam arahumaa weli aanan arag buu yihi rasuulku anigu weli ma arag qawmun lahum siyaatun kaadnaabi lbaqara yadribuuna biha annaas qolo wadata lo-da saynteeda ula lamida oo dadka ku garaacda wa nisaaun kaasiyaatun caariyaat naago dhar qaba oo qaaqaawan dhar bay qabaan waana qaawan yihin dhar cawradooda asturayay qabaan taqwada ilaahayna waa ka qaawan yihin dhar waxay qabaan khafiifa oo dharna waa qabaan cawradoodiina waa dhar laga dhex arkahayo waa noqon karta ayadan kaasiyaatun kuwa arabaxsan oo dhar qaba weeye caariyaatun oo qaaqaawan ilaahay nicmadiisay dhar ku gashan yihiin shukrigeedana way ka qaawan yihiin ilaahay uga ugu shukri naqi mayaan mumiilaatun maa'ilaatun kuwa leexanaya weeyaano ragga uu ilanaya oo jecel ragga meeshuu joogo iyo macsida meeshay joogto inay aadaan amase maa'ilaatun kuwa iilanaya weeyaano xagga daacada ilaahay ka iilanaya macsidaa ilaahay u iilanaya mumiilaatun kuwa iilaya weeye kuwo kale oo waddada ka leexinaya oo meel kaleeta gaadsiinahaya wey ru'uusahunna nimankaa naagaha madaxoodu kaasnimati lbukti lmaayira geela waaweyn kuriskiisa oo leexada leh sidoodoo kale wey macnaha waxay dhinac bay u leexinayaan markaasay sidii hal leexa leh sideedoo kale ay ka dhigayaan timahooda madaxa ku yaala dadka aan fiicnayn oo dumarka aha saas u shallaysta caadadoodu tahay buu leeyahy laa yadkhulna aljanna jannada ma galaan naagahaas walaa yajidna riixahaa carafteeda jannadana ma helaan wa ina riixa aljannati la yusjadu min masiirati kada wa kada intaasoo intaasoo sano ayaa laga laga carafsadaa jannada shan boqol oo sano markaad usoo socoto yaa jannada carafteeda helaysaa naagahaasi carafta jannada meelay ka uriyaan jannada uma gaarahaya ilaahay shaygaas wuu ku dadaalay subxaanahu watacaala ilaahay wuu ku dadaalay haweenka rasuulkaa lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam falaa takhdacna bilqawli fayadmaca aladii fii qalbihi marad hadal jilicsan oo qofka munaafiqa ahi uu hawaysto ha ku hadlinaale naagaha muminaadkaana sidaas oo kale weeyaan kolka shaygan zinahaahi dhibaatadaas ayuu leeyahay ilaahay hayna ka badbaadiyo waa la fududaysto la fududaysto la fududaystay haddee aynu nidhaahno shayga cudurka haddaa sheegta daawadiisa waa la sheegay waxaa laga yaabaa dadku inuu dhalinyaro iyo balaayo soo wada marayo dee arrintanina hadda ay dhibayso wax horoo laga maaragtaa dhacdhacaynaha ay iska jiraan waxa weeyaan qof dee rasuulihi ina kuma jiro qof aan dembi gelayna ma jiro dad kabaa'irta ka dhowdhowsoon waa waa suurowdaa inuu jiro kabaa'irta waa weyn ilaa waa- dunuubta waa kala waaweyntee dad ka dhowrsoon in la helo waa suurowdaa inkastay yar tahay zamankan maanta waxa aynu sheegaynaa waxay leedahay daawo daawadaas haddii la helo intii hore oo horay aad u samaysay waxba ilaahay waxba kaa dhimi mayso maxay tahay daawadaasi altawbatu ila allahi min dalika alfaaxisha faaxishadaas inaad ilaahay uga toobadkeentid ilaahay inaad uga toobadkeentid oo ilaahay laguma khiyaari karo qalbiga iyo afkeeda toobad runa oo afkaaga iyo qalbigaagu iswaafaqsan yihiin inaad ilaahay uga toobadkeentid wey ilaahayow maalin hebla iyo maalin hebla iyo maalin hebla haddaad hadday tirada ka bataan oo tirin weydo iska dheh ilaahow wixii ficilkaas ahaa oo maalinkaan qaangaaray iyo maanta inta ka dhexlay aan sameeyey ilaahow uma adkaysan kara cadaabkooda ilaahow iga cafi ilaahow waa ka shallaayaya ilaahow mar dambe inaanan u noqon baan kaa ballan qaaday haddaad tidhaahdo oo ay run kaa noqoto ilaahay wuu kaa saamixaya subxaana watacaala ilaahay wuu kaa saamixaya maxaa yeelay ilaahay wuxuu yidhi watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun waa dunuubta ka tooba keena jamiican dhammaantood ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuuna waad iibaanaysa rasuulkuna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam attaa'ibu min adembi kaman laa demba lahu nimaan dembiba samayn buu la mid yahay xadiidka rasuulku wuxuu noo sheegay nin daani ah daani oo xumaan oo dhan samayn jiray dumarku weliba xaggiisa maalintii dambe ayaa naagi u timi lacagta wax iga sii maya adiga oo waxaaga isiiya mooyaane wax kale ma jiraan de waa baahantee wax dirwaanta markuu soo dhex galay ayay tidhi array ilaahay ka cabsa nin weyn baa tahay aniguna weligay waxaas ma samayn anigana haybayn oo waxaas tanas horta ii gelini adiguna wax badan baad ilaahay caasinaysay ha ku ha ku ha ku tiiga ha ku tiiganin goor malakumawtkaagu soo dhow yahay ilaahay baa waru hayay wuxuu yidhi intaa markay tidhi ayaa xubin waliba ay geliirtay markaasaan istaagay haggooyo kalanta wixii aan siiyay oo dhan qaadaan iimuu yidhi wax kalena waaba ugu daray jiilkeediina waa nabadgeliyey tawba runaan isla taagna ilaahayow gabadhaas miyaanu ka caqliyadahay haweenkaa oo naaqiskaa oo intaa garatay ilaahayow gas weeye intii hore iga cafiin dambe u noqon maye galabtiibaa malaku mawdkii u yimid galabta lafteeda ilaa gabadha waa runteeda wix meelba ma jiraan galabtiibuu kaw yidhi rasuulkeenna wuxuu sheegay in toobadiisiina ilaahay u aqbalay naxariistii jannada ilaahay buu geeyey subxaana wa tacaala marka yay kula tiro badnaanin macaasidaad soo martay iyo waxyaalahaad qarafaysa ilaahay wuu ku asturay hadda intaa qofku garanayaa ma jiro laakiin diiwaan baa buuxa diiwaan malaa'igtaa wax ku qortay diiwaanku waa buuxa diiwaankaas waxaa looga tirtiri karaa adigoo ilaahay uga toobad keena tawbadda lama rabo caawana inaad ka toobad keento berina aad ku noqoto lama rabo waa inay runkaas tahay toobada waa inaad ka shallaydaa wixii hore ku soo maray waa inaad ku cansataa mar dambe inaadan noqon naftooday kaa dhacayso ilaahay tawfiiqdahana waafajiyo wixii dambi oo kasbanayna allah inaga mayo toobadna suuxaana allah ina siiyo intii horena allah inaga cafiyo inta dambena allah ina xifdiyo khaatimada allah inoo sameeyo dhul gaaraa loo socdaabaa leeyahay dhul ilaahay lagu caabudayo ama diinta islaamka wax ka tahayna maahe ilaahu dadka tegahaya diintooda u ilaali ilaahu adaa u ilaalin kara u ilaali waalidka laftiisana waa la leeyahay waan u ilaaliya carruurtiina diinta u ilaaliya haddaad walba meesha inaad geesaan aad doonaysaan awa sheekhi maalina wada